magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug dagaaladaas oo la laabtay darteed waxa ay noqdeen dadku kuwo ka barakacay kuwo kalena ay u dhintaan dagaaladaas welina ma jirto ilaayo hadda xal rasmi oo laga gaaray magaalada gaalkacyo marka laga reebo eedeymo ay isu jeedinayaan dhinacyada magaalada madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo dhowaantan dib ugu laabtay deegaanada puntland kadib safar shaqo uu dibadda uga maqnaa puntland waxa uu ka dhowaajiyey in colaadda gaalkacyo ka aloosan aysan galmudug keliya ku lug lahayn waxa uu ku eedeeyey dowladda federaaliga ee soomaaliya inuu lug ku leedahay isagoo dhinaca kale su-aal geliyey sida ay uga qayb qaadan karaan hanaanka dowladda federaaliga ee soomaaliya soo socda lagu soo dhisi doono gaalkacyo waxaa laga wadaa dagaallo dagaalkaas oan ahayn mid ka meesha laga soo duula caada keliya maan waxa meesha dadka laga soo duula waa xamar weeye waxaa ku soo duulayaana warshadadaa wadaahi oo runtii qayb weyn oo mug weyn ku leh oo dowladda federaalka soomaaliyeed dabcan arrintaas marka waxaa nagu keenaysaa in badan inaanu doorashooyin baa laga hadlayaa iyo in dowlad la dhiso isbedel dooriga uu yimaado daban waxaa weye dee cadow duulaanka uga ka saac hadda si wax loola dhisanayo oo dowlad loola wadaagaya maba garanayaba runtii annagu cidda duulaan kuma ahayn waxaan rabnaa nabadgelyo waxaan rabnaa wadajir waxaan rabnaa midnimo soomaaliyeed waxaan rabnaa wadarisnimo wadaag waxaan rabnaa nin walbaaba inuu dhankiisa u horumaro oo horumar laga shaqeeyo inta laga shaqeynaa dadka dhigiisna la daadiyo waxaa loo baahan yahay in laga shaqeeyo horumar iyo wadajir iyo midnimo soomaaliyeed taasaan qarnaba lagu gaari karaa laakiin maalin walba duulaan joogta iyo dhib joogta iyo xasra joogta dalka in laga wadaayo waxay anfacaysaa ma jirto marka wixii ka yimaadaana dabcan madaxda dalka waxay ugu sarreeyaan nimanka xamar jooga ayaa ka mas-uul ka yimaada v o a ayaa isku dayday in arrimahani ay fursad u siiso si ay uga jawaabaan dowladda federaaliga ee soomaaliya hase yeeshee ilaayo hadda noomayn suuragelin inay dowladda soomaaliya arrinkani wax ka tiraahdo oo ay idaacadda v o edu la hadlaan marka ugu horraysa oo ay hadlaan ayaan dhegaystayaal idiin soo gudbin doonaa dhinaca kale somalilan ayaa ugu baaqaysa dhinacyada dagaalamaya inay colaaddu joojiyaan wasiirka warfaafinta somalilan cismaan saxirdiid caddaani ayaa isaguna sheegay aniga oo ku hadlaya magaca dowladda somalilan waxaan ugu baaqayaa dadka walaalaha ah ee degan deegaanadaas ee muddada isdilayay in ay joojiyaan dhiigooda daadanaya wadahadallana ku dhammeeyaan wax alla wixii khilaafaad ah ee dhex yaal haddaba dagaalada ku soo laalaabtay gaalkacyo maxay tahay sababta ay u soo laalaabanayaan maxayse salka ku hayaan dagaaladaasi soo noqnoqday waa kan maxamed xadan nuure oo ka mid ah aqoonyahanka soomaaliyeed oo ka hadlaya waxa dagaaladaasi salka ku hayaan iyo soo noqnoqshadooda runtii dagaaladan saddex arrimood ayaa sabab u ah inay soo laalaabtaan tan koowaad waxay tahay dabcan saddex iyo sagaashankii heshiiskii labadii oday allaah naxariistay cabdullaahi iyo janaal caajiigooda gaareen oo aan loo baahnaa dadka labada deegaanada magaalada gaalkacyo ama mudug horumar ka sameeyaan oo dadku ay abuuraan kalsooni oo aan dhicin tan labaad yani dabcan odayaashii dhaqanka gacanta ku hayay hawsha marka laisqabtaynta soo baxo xallin jiro ayagana gacanta ka taagay iyo damac siyaasadeeda u dhexeeya maamulada oo aan garanayno dabcan siyaasaadka ka dambeysa oo ayagana keentay in haddii laba geel jira ay isku dilaan duurka ama baadiyaha dagaalka markiiba isku bedelayo maamul dagaal u dhexeeya laba maamul taas saddexdaas arrimood ayaa keentay in dagaalka magaalada gaalkacyo uu soo laalaabto maxamed xadan nuure ayaa qabaa in odayaasha dhaqanka ee labada dhinac loo madax banaaneeyo inay ka tashadaan aayahooda islamar ahaantaasina maamuladu ay noqdaan kuwo ka feejignaada wax colaada keeni karayo dabcan waa la xallin karaa haddii si dhaba oo dareen ku jira loo wajaho dabcan kuwaxa ka ah in marka koowaad la abuuray kalsooni udhexaysa dadka deegaanka sida shacabka ha noqoto in laisku xiro dhalinyarada magaalada labada dhinac kasoo kala jeeda in culummada labada dhinac magaalada kasoo kala jeeda in aqoon-yahanada labada dhinac kasoo kala jeeda haweenka ururada haweenka labada dhinac kasoo kala jeeda dabcan mujtamaca noocaasa haddii isku xirmaan oo dhiirigelin badan lagu sameeyo nabadda iyo in ay colaada xun tahaana laisku sheegay dabcan qodobkaas waxay keenay in magaalada ay noqoto magaalo nabadeed tanladaysa oo ayadana loo gudbi karo xitaa maamulada labada dhinac is haya oo u gacan baneeya ama ku wareejiya yani xalinta dhibaatada magaaladaas odayaasha dhaqanka awalwalba awalba waqti badan soo xalinaya dabcan ayadana qeyb bay ka qaadanaysaa saddexaad haddii la heli kara ficnaan lahayd in magaaladaas ay noqoto magaalo hal maamul gacanta ku jirto laba dhinacna isla gartaan in ay dabcan ay labada qolaba qolaba wakti ay maamusho ama sanad ha noqdo ama laba sano ama lix bilood waxay isla gartaan dabcan oo hal maamul yani magaalada ay yeerato taasna waxay yareyn lahayd ama meesha ka saar lahayd isku dhacyada